wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kusoo xirtay aqoon kororsi ku saabsan diyaarinta iyo qorista cilmi baarista caafimaadka aqoon kororsigan oo socday muddo shan maalin ah islamarkaana ay iska kaashadeen wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya maxadka caafimaadka qaranka iyo hay-adda yunisef ayaa waxaa ka faa-iideystay howlwadeenno ka socday maxadka caafimaadka qaranka isbitaalada dowliga ah iyo wakiilo ka socday jaamacadaha muqdisho agaasimaha cilmi baarista ee maxadka caafimaadka qaranka dhaktar mukhtaar bulaale ayaa ka warbixiyey ujeedka aqoon kororsigan objective-ka aan meeshaas ku imaan waxaa waay to equip the young young researchers to adv with advanced scientific skills si aan ugu tababarno young researchers dadka maaragta hadda cilmi baarista ku yar inaan maaragta skillski loogu talagalay in maaragta cilmi baarista lagu kordhiyo ayaan meeshan one one objective ahayd one ability to effectively communicate si researchka wadanka laga qabto ayaan maaragta dadka oo uu khuseynaya loogu gudbiya ayay meeshan ka barteen midda kale oo maxay inaan network ama dad maaragta cilmi baaris ku saabsan ay isqabsadaan si maaragta caafimaadka wadanka loo kordhiya waxaa kaloo meeshan laga bartay oo dhalinta dadkan aan ka barnay best practices in ethical publishing aqoon kororsigan ayaa door muhiima ka qaadan doono sare uqaadida aqoonta xubnaha loo qabtay si ay wax badan ugu fahmaan diyaarinta iyo qorista cilmi baarista caafimaadka